Kulan looga hadlayay horumarinta iskaashiga nabadda ayaa lagu qabtay tuulada Cilanle ee degmada Wardheer taasi oo u dhaxaysa gobolada Doolo iyo Galgaduud. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay Gudoomiyaha Gobolka Doolo, wasiiro, agaasimayaal iyo awqaal. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Galmudug Cabdirasaaq Maxamuud iyo Gudoomiyaha Gobolka Doolo Mudane Cabdulaahi Deeq ayaa si wada jir ah ugu warbixiyay muhiimadda kulanka.
ujeedada kulankayga wuxuu daaranaa sidaa wada ogsoontihiin galmudug waxaan leenahay xad ballaaran oo aada u ballaaran baan wada leenahay bulshada joogtaa degana ay bulshada isku mid a tahay wada shaqayntiisuna ay laga maarmaan tahay sidaa darteed waxaan diiradda ku saaraynay wada shaqaynta amniga in amniga la adkeeyo baa diiradda ku saaraynay shirka guud sidaasoo ahaa waxyaalaha marka ka soo baxay waxaa ugu muhiimsanaa kow dembiilayaasha labada dhinac ciddii dembi ka gashaa dhinaca galmudug oo gudaha soo gasha inaan ka tallaabo qaadno ciddii annaga dembi naga gasho xaggaa gashaan inay kasoo tallaabo qaadaan oo aan isu celina dambiilayaasha sidoo kale badqabka ganacsiga gaadiidka ganacsi iyo dhulka maraya oo ama shacab ah ama ganacsi ah in labadaba mataqaanaa la fududeeyo isu socodkooda iyo amnigoodana la xaqiijiyo taana waxa weeye qayb bay ka ahayd waxaa sidoo kale waxa weeye iyadana laga qayb ka ahaa in kulanadani maadaama ay muhiim yihiin shaqooyinkana ay laga maarmaan yihiin saddexdii biloodda markii kulankan la isugu yimaado oo la joogteeyo inahaasaa marka ugu muhiimsanaa qodobadii aan isla qaadanay wixii dee shaqo ahoo waqtigaa la shiraya kadib ama ka hor yimaadaana in iyadana si maalinla ah hay-adaha amniga laisku xidho iyo degmooyinka iyo qaabileeyada xad kale saraakiisha soo ciidanka maamulkooda in iyagana laisku xidho si maalinla ah ay u shaqeeyaan reportigana loo kala qaato inahaasaan isla soo qaadanay waana inaan isleeyahay labada dhinacba muhiimad gaar ah oo dhinaca amniga iyo shaqooyinka horyaalla gudashada waajibaadkooda shaqeeya ka fududaynaysa ay tahay arrintan ugu dambaysa waxa weye bulshada waxaan ugu baaqaynaa in waxa weeye fariimaha nabadgeliyo ee saraakiisha amniga labada dhinac ama labada gobol goobaha loogu talagalay in la maro isu socodka qaabka loo fududaynayo inay qayb ka noqdaan wixii xog ah oo amniga lidi ku ay helaanna labada dhinacba ay si toosa shacabka ula wadaagaan haddii ala yihahdo maadaama waxaa laga shaqeynaya amnigooda tahay iyo xasiloonidooda
magacaygu waa cabdirasaaq maxamuud jaamac wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda galmudug waxaan ku faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galnay shirka amniga iyo isku socodka ganacsiga labada dowlad deegaan dowladda galmudug iyo dowladda deegaanka kililka soomaaliyeed etoobiya dadka maadaama xaduud dheer aan leenahay dee saddexdii biloodba mar in la isugu yimaado lagana wada shaqeeyo amniga ganacsiga badqabka bulshada isu socodka labada deegaan intaasuu shirkaanu ku salaysnaa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isku xirka iyo xaqiijinta howlaha la xiriira nabadda iyo amniga gobolada doolo iyo galgaduuda